إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam waxaan ku dhex jirnay kitaabu salaa baabu shuruudi salaa ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka abi hurayra wa can abi hurayrata radia allaahu canh qaala qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam atasbiixu tasbiixii amase nastihidi lirajaali raggay u sugnaatay atasbiixu tasbiixii lirijaali raggu u sugnaaday wa tasfiiqu sacbintiina linnisaa'i dumarku u sugnaaday muttafaqun calayh zaada muslima wuxuu ku daray fii salaati salaada dhexdeeda weeye marka la leeyahay tasbiixduna raggay u sugnaatay sacbintana dumarkay u sugnaatay waa salaada dhexdeeda xadiidka abi hurayra imaamulbukhaari iyo muslim ayaa wariyeen wuxuu ka hadlayaa qofka salaada isagoo tukanaya haddii wax ku soo diriyaan waxa weeyaan sidii uu u baraaruji lahaa qof kale isagoon hadlin ilaa waxaan soo ogaanay darsigeenna axaadiidtii ugu dambeeyday darsigan darsigii ka horreeyey waxaan ku soo ogaanay in hadalku xaaraam ka yahay qofka tukanaya oo qof kale uusan la hadli karin aayad qur-aanaa ka soo degtay oo lagu xarimay oo dadka tukanaya looga reebay inay hadlaan marka maxaa samayn haddaad u baahato hadal markaa oo maalan waxaad rabtaa imaamkii inaad baraarujido imaamkiiaa salaaddii wax ka qalday inaad baraarujidaad rabtaa amase waxa weeyaan qof aan ogeyn inaad salaad ku jirto aa kula hadlay ma ogi marka salaadaan ku jira xataa ma dhihi karti maxaad samayn ilaahay weynaa subxaana wa tacaala waa alla raxmaan ah markii uu shaykh albaab xiro dariiqo kale ayuu furayaa albaab markuu xiro dariiqo kale ayuu furayaa oo dadkii baahidoodii waxa weyn ay ku gaarayaan marka haddii imaamkii oo kaleeto aad rabto inaad baraarujido waxaad leedahay subxaan allah intaas u dhaafi maydid dhihi maydid salaadda halkaasaad ka qaladay halkaas ka wad waxaad leedahay subxaan allah raggaa dhaha dumarka iyaga ma dhihi karaan dumarka waa inay sacbiyaan ooy labada sacab isku dhiftaan qaababka ay iskugu dhifanayaan alcilmigu dhowr qaabba waa sheegaan qaar waxay idhaahdeen waxa weeyaan waxay isku dhifanayaan waxay tahay calaacasha baadinkeeda ay midda kale korkeeda ku dhifanayaan oo sidaan xoogaa sac cayaaray u ekaaneen oo saas lama rabo laakiin sida uu yidhaha cabdallah ibnu saalex alfawsaan wax oo hadda xujaa oo lagu yidhaahdo lama hayo shaygana markaa dhahayda daliiluu rabaa marka wax xujaa oo soo arooray oo dhahaya meeshaan cadaa korka lagu dhifanaa tanuna ma banaana ma la hayo tasfiiqna waxaa loo yaqaan labada sacab la isku dhifto marka ama sidaan ha iskugu dhifteen ama sidaan ha iskugu dhifteen ama saatan ha iskugu dhifteen siday rabaan ha iskugu dhifteen labada sacabay isku dhifanayaan dumar ma dhahayaan subxaan allah taasna waxay tusaydaa dumarka codkooda inay xoogaa hoos u dhigaan mar walba inay shay matluuba tahay waxaa la mid ah qofa hortaada maraya xaggu ka soo socdaa waxaa ka mid a inaad tirahdo subxaan allah qofkaan raba meesha inuu maro sutradaada iyo adiga dhexdaada maro aad ku baraarujinay subxaan allah leeda waa inuu kaa leexdaa waa inuu kaa leexdaa waana sidii waxa weya saxaabada ka sugnaatayna waa sidaas oo camar ibnu dinaar wuxuu yidhi waxaan damcay inaan maro cabdullaahi ibni cumar hortiisa isagoo tukana fantaharanii bitasbiixatin wuxuu ugu canaanta yidhi subxaan allah u ii subxaan allahi oo canaan ah u idhi khalaas markaasuu ka joogsaday fatxulbaariga kitaaba marka imaamkii subxaan allahi aad leedahay qofka hortaada maraya hadduu soo socdo si uusa uusan ogeyn uusan kuu jeedin subxaan allah aad leedahay kaa joogsado duu soo gaarana waa iska riixe iyaduna waa suganta waad iska riixe waxaa la mid ah waxa weeyaan gurigii adoo ku tukanaya albaabkiina uusan ku aadanayn wejigaagao dhabarkaaguma ku aadayn qofaa soo gargaraacay ma oga inaad tukanayo ama kula hadlaa hebel iga fur u kuleeyay salaadaad ku jirta albaabkuna hortaada kuma adana dhabarkaabu maalan ku adana ama bidx ama midig subxaan allah ad leeda ha garta in inaad tukayde subxaan allah ad leeda sida bayhaqi uu wariyey waxa weeyaan min xadiid abi hurayra nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa studina cala rajuli wahuwa yusallii fa idnuhu tasbix ama qofkii gurigaa soo garaahu kuleeyay guriga waan furan yahay markaasu idan weydiiso wuxuu leeyahay gow gow ma soo galaa salaadiiad ku jirtaa subxaan allah ad leedaha asnaha iska soo galo d subxan allah u maqlay waida studina cala almar'ati wahiya tusallii fa idnuha tasfiiq uu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam waxa weyn gabadhana amase qofka dumarka iyadoo tukanayda haddii idan la weydiiyo guriga idankeedu waa inay labada sacab isku dhifato hadday iyadan labada sacab isku dhifato qofku dalaq waa soo gelaa hadiiska sheekh naasiudiin albani wuxuu yihi hada isnaaduhu صaxiix hada isnaaduhu صaxiix calaa shar shardi الbukhaariy silsilat xadiid صaxiixu ku leeyay marka subxaan allah idaa waxa weeyaan meelo badanay ku jirtaa imaamkaad ku baraarujini qofkii hortaada maraadaad ku baraarujini kii guriga soo gargaraacaad ku baraarujina leedahay soo gal weeye macnaheeda markaas subxaan allah u leeyahy dumarkana waxa weeyaan waa inay yidhaahdaan waa in laba sacab isku dhiftaan waa in labada sacab isku dhiftaan meeshaas marka waxaa dareemaydaa labadan sacab isku dhufashadooda uu yidhi cabdullaahi ibnu saalex alfawsaan waa arrin dumarka u gaar ah raggu shaqo kuma leh markaasuu yidhi wa bi hada yatabayanu ana maa yafcaluhu kaiiru min annaasi min atasfiiqi fi lmaxaafil cinda ru'yati maa yucjibuhum ana hada sakfun wa daliilun calaa qilati alcaql sidaas darteeda waxay ku tusaydaa waxa ay samaynayaan dad badan oo ay xafladaha meelaha layskugu yimaado qofka khudbaynayo xoogaa hadal ay ku u bogaan markuu yidhahdo inay sacbinayaan arintaasu inay tahay caqli liidnaan daliil waxay u tahay dad caqligoodu baaba'yah inay yihiin rag waaweyn oo sacbina rag waaweyn oo sacbina inay dad oo waxa weyan caqligoodu baaba'an yihiinay kutusaydaa wy oo caqligoodu liito taasay kutusayda maxaa yaele sacab shaqa kuma le rag xayta nin weynu sacbada isla dhexa eber wey gaaladaaba lagu ceebeeyey wamaa kaana salaatum cinda albeyti ilaa mukaan wa tasfiya waa lagu sabi marka ceeb weeye lama sacbiyo lama sacbiyo hadyigii nabigana maahan hadyigii saxaabadana ma ahan hadyigii salafkii ummadana ma ahan hadday waxay u bagaan arkaan amay waxa weyaan maqlaan waxa weeyaan khudbooyinka iyo hadallada iyo marka lala hadlaa ma sacbi jirin ma sacbi jirin marka arrintaas wuxuu yidhi wa inamaa xadaa dalika can ariiqi tashbiih biacdaa illah arrintaas waxay ka timid isku ekaysiin gaalada cadowga alle xaggiisay ka timid waa tashabuh bilkufaar marka waa xaaraan wey day tashabuh bilkufaarta marka in lagu baraarujiyo dadka oo askhifada waxa weeyaan caqliga fudud oo sacbiya oo la gaarsiiyo weeye oo la yidhaha dhaqankaas ma ahan dhaqankii ansaar iyo muhaajiriin waa dhaqan gaalaade ilahay uga baqa hana sacbinina wa can muarif ibni cabdillaahi bni shakiir can abiihi muarif ibni cabdillaahi ibni shakiir waxaa laga wari can abiihi qaala wuxuu yidhi ra-aytu rasuula allah rasuulka ilaahi ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam yusallii xaala uu tukanayo walxaal fii satri laabtiisa aziizun dhawaaq uu ku sugan yahay ka asiizi lmirjali oo dheriga amase digsiga dhawaaqiisa oo kale ah min albukaa'i min ajli lbukaa booyin daraaddeed akhrajahu lkhamsatu shantiyaa soo saareen ila bnu maaja ibnu maaja maahane wa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay xadiidkaas xadiidka xadiid saxiixa weeye ibnu xibbaan wuu saxiix yeelay sidaas oo kaleeto ibnu khusaymana asna waa saxiix yeelay kayrkoodna waa saxiix yeeleen xadiid haabita oo saxiixa weeye waxaa kaloo saxiix yeelay sidaasoo kale xaakim waxaa kaloo sidaasoo kale saxiix yeelay calaamatu sheekh naasiudiin albani qaala alxaafid isnaaduhu qawi xaafid ibn xajarna sanadkiisa waa xoojiyey fatxulbaariga saxaabiga xadiidka wariyey waxa weyn cabdillaahi ibnu shakhiir waxaana ka wariyey muarif oo wiilkiisii ah muarif ibni cabdillaahi ibnu shakhiir waa taabici asagu muarif ibnu sacad wuxuu yihi kaana iqatan lahu fadlu wa warac wuxuu ahaa nin iqaa oo fadli iyo waracnimo iskale aabihiis waxa weyaan cabdullahi ibnu shakiirna waa saxaabi waa saxaabi waa saxaabi jaliil ah وعن مطرف بن عبد الله بن شقير عن أبيه قال رأيت قال رأيت رسول الله رسولك الله مركي صلى الله عليه وسلم يصلي حال تكنا والحال في ستره لابتي سنة أزيز ضواق كسوية أزيز كواحد ويان بوينتا oo xabadka ku jirta oo aan toos u soo baxay laakiin la maqlayo hinkraagga oo kale wey booyinta oo xabadka ku jirta oo qaylada ahayn taasoo kale wey laakiin la maqlayo ama fogfogta ama se hinkraagga ah taas weeye aziizun ka aziizi lmirjal oo deriga dhawaaqiisa muddo digsiga marka dabka la saaro karkarayo fogfogfog fogfogfog soo dhihma waxa weyn markaasoo kale weeye marka fogfogta digsiga oo kale kaasaan ka maqlaya min albukaai booyin ayayna ahayd booyin ayayna ahayd weliba dhawaaqaas booyintaas iyo fogfogtaasna meel fogay laga maqlaayo saxaabada nabiga sala allahu calay wasalam sidaas ayuu yidhi cabdullahi ibnu shakhiir wakadalika sidaasoo kaleeto cabdullaahi ibnu shadaad wuxuu yidhi samictu nashiija cumar bna alkhadaab cumar ibna alkhadaab booyintiisa ayaan maqlaayey fii salaati subxi wa huwa yaqra'u min suurati yuusuf ayuu akrinaayu yidhi wa ana fii aakhiri saf aniguna safka ugu dambeeyaan ku jiray markaasu wuxuu akrinayey innamaa ashku bathii wa xusni ila allah safka ugu dambeeyan marka booyintiisa ka maqlayo safka ugu dambeeya taas marka waxay ku tusaydaa nabiga iyo saxaabada siday ugu ta'afuri jireen ama ugu saamoobi jireen qur-aanka iyo salaadooda waxay kaloo ku tusaydaa booyintaasu inaysan salaada burinayn xadiisku taasuu daliil iyo xujo u yahay booyinta nuucaasa ee likhashyat illaah ilaahay cabsidiisa ah waxaa la ysku haystaa midda aan khashyada alle ahayn oo maalan isagoo salaadii ku jira aan loo soo sheego la yidhi qofkii hebelaha waa dhintay salaadiina ku jira hadduu isceli waayo booyo ma ka buraydaa mase kama buraydo taasoo kale imaam axmed wuxuu le waa ka burayda booyin kale oo dana kalea way ka buraydaa sidaas ayuu leeyahy waana sida imaam maalik iyo abi xaniifa iyo laga wariyey marka ahlcilmiga gabal yidhi ka buri maydana waa jiraan taas laftirkeeda calaa kulli xaal midaas iyo tanu shaqayskuma le tanu waxay tusaydaa qofku salaadiisi inuu ku ta'aurayo la socdo maxaa yeelay salaada shayga ugu qiimaha badan waa khushuuca marka qof salaadiisii ku khushuucayo ku saamoobay inuu yahay ay tusaydaa salaadana waxba ka dhibi maydo sidaas weeye وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب وحيري كان لي وحا إيغا سبنادا من رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حقي سوحا إيغا سبنا مدخلان لبا وقت أو أن أقله لبا وقت أن أقلي جيران لها ومدخل في الليل ومدخل في النهار أحايا سيدة روايتك لكتمين فكنت وحانها إذا أتيت مركانو إمادو والحال هو النبي يصلي وتكنيو تنحنح لي وإرهي رحيو جري آه ودي جري رواه نسائي وريي وابن ماجه نواه وريي وهو حديث ضعيف وانا حديث ضعيف آه حديث كان حديث او ضعيف ويه دور علالا كجرتا رواديسا قبل كميدا خوغا كلاما كجرا ابو بكر بن عياش او كلاتو tan kaleetana sanadkiisana waa la isku khilaafay oo duruq iskhilaafayda ayuu ku yimid xagga matnigiisana waa la isku khilaafay sidaas darteeda ayay a'imo badanu daciifiyeen sida bayhaqi daxaawi imaam nawowi wuxuu yidhi wa dacfuhu daahir dacfigiisu waaba iska muuqdaa huu yidhi sheekh naasirudiin albani waa daciifiyey marka xadiiskan waa xadiis daciifa wuxuu tusi lahaa hadduu sugnaa lahaa riiraxyadu inaysan salaada jebin inaysan salaada jebin taas ayuu tusi lahaa laakiin waxa weyn axaadiista saxiixa waxay tustay qofka salaada ku jira haddii la idan weydiisto waa maxay inuu yidhaahdo subxaan allah haddaanba soo akrinay haddaanba soo akrinay waxa weeyaan haddii ninkaa salaada ku jira la idan weydiisto waa inuu yidhaahdaa subxaan allah haddii gabadha salaada ku jirta la idan weydiiyo guriga lasoo gargaraacana waa inay labada sacab isku dhifato kuwaas marka saxiixa ah aa lagu dhaq maaha la dhihi ma daadan qiradu kuu soco weyno aan waxa weyn qirada kugu xirmin hadii qirada kugu xiranto waa baab kale dee qiradii waxa wey inaad si ay kuugu furanto waa inaad tiraahdaa bas si kaleo kuugu furanta aadan hayn laakiin xadiidka waa daciifo xuja kuma qubaydo xadiisa saxiixana waxay tuseen waxa weeyaan subxaan allahi inuu yidhahdo marka haddii qofku idan weydiiyo iyo haddaad qof iska celeyda meesha mara iyo haddaad imaamka baraarujine dhammaan raggu subxaa allah lein dumarkuna sacbaha isku dhifanayaan وعن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب ayaa laga wariya رضي الله عنهma قال cبد لله بن cمر wuxuu ihi qلtu waxaan idhi لبilaal بilaalan waxaan ku yidhi kayfa sidee baad ra'ayta نabiya nabiga ku aragtay salى الlaهu عaليه وasلم yruddu xaaluu ridinayo calayhim dadka oo ansaartii laga hadlayay ansaarta korkooda salaanta see uga ridinayey xiina yusallimuuna markay salaamaan calayhi nabiga walxaal huwa nabigu yusalli u tukanaa qaala bilaal wuxuu yaquulu wuxuu dhahay haakada sidaas wa basada waa fidiyey bilaal kafow calaa cashiisa akhraja abu daawuuda soo saaray wa tirmidiyu wa saxaxahu waana saxiix yeelay xadiidkana imaamu tirmidi iyo abu daawuud ayaa soo saareen waana saxiix yeelay tirmidi sheekh naasirdiin albani laftigiisu waa saxiix yeelay marka wuxuu tusaa laba xugunba qof salaama qof salaad ku jira in la salaami karo qof salaad ku jira haddaad u timaado inaad dhihi karto assalaamu calayk inaad dhihi karto iyo asagii siduu u ridi lahaa isagii afka kama ridinayo afka lama ogola inuu ka ridiyo salaaduu ku jira waa inuu sidaan yidhaahdo sidaan waxa weeye inuu calaacasha dhabarkeedana cirka xijiyo meesheeda cadna dhulka xijiyo taas weeye sidaan sidaas waa inuu yidhaahdo inuu calaacasha meesheeda cadna uu dhulka xijiyo meesheeda dhabarkaana waa inuu kor xijiyo sidaas ayuu leeyahy waana sida jacfar ibnu cawn uu sidaas u yidhi oo wuxuu yidhi wa jacala batnahu asfala calaacasha meesheeda cad hoosuu xijiyey wa jacala dahrahu ilaa fowq waxa weeyaan dhabarkana kor ayuu xijiyey marka sidaas ayaa salaanta u ridina marka labadaas xugunu tusaa inay bannaan tahay qof tukanayo in la salaamo oo aysan karaahiye ahayn ilaa nabigu kuma inkirin nabigu kuma inkirin wuu soo booqday nabiga sala allahu calayh wasalam masjidu khubaa ayuu yimid markaas ayuu ku tukaday markaasay salaamayeen ansaartu inta u yimaadaan asna sidaasu uga ridinaayey mana ka reebin xataa salaada markuu ka baxay marka waa sidaas markaa salaamtana waa bannaanta in la salaamo sidaas ayaana looga ridinaa sidaasaana looga ridina maxaa looga jawaabaya xadiidka cabdullahi bn mascuud oo uu yidhi waxa weeye wuxuu yidhi kunaa nusallimu calaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka waa salaami jirnay wa huwa fi salaa isagoo salaada ku jira fayaruddu calayna waa naga ridi jir falamaa rajacnaa min cindi najaashi marka najaashi agtiisa aan ka soo laabannay oo hijradii xabashaan ka soo laabannay sallamnaa calayhi waa salaamnay falam yarud calayna nagama ridin faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allahi kunaa nusalimu calayka fi salaati fataruddu calayna rasuulka alla waagi hore salaada waan kugu salaami jirnay waadna naga ridi jirtay maxaa dhacay faqaala nabig wuxuu yidhi ina fi salaati shuqlaa salaada waxaa ku sugan wax qofka mashquuliya maana xadiis saxiixaynka ku sugan salaada wax qofka mashquuliya ku sugan maxaa looga jawaabaa waxaa looga jawaabaa waxa weeyaan axaadiista waa la jamcinaa markii hore hadalku intuu banaanaay aheyd isagoo salaada ku jira loo imaanaa assalaamu calayka ya rasuullahi laleey wacalaykum salaam uley oo qowlu uga ridi jiri markaan dambe ridin la-aantu waxa weeye inuusan qowl uga riday oo qowlkii waa la joojiyey hadalkii waa tii la joojiyey oo lan xukunkaas la rafciyey markii dambe oo hadalkii la joojiyeyna ishaaruu nabigu ku ridinayay salaamta sala allahu calayh wasalam waana sida bilaal uu tilmaamay wakadalika suhayb arumina laftirkiisuna sidaasoo kale wuxuu yihi marartu birasuulillahi sala allahu calayh wasalam wa huwa yusalli rasuulka oo tukanayaan soo maray fasallamtu calayhi faradda calaya ishaaratan ishaaru iiga ridiyey weliba waxa weye layth ibnu sacad oo xadiiska ruwaadiisa ka mida wuxuu yidhi laa aclamu ilaa annahu qaala ishaaratan biusbuucihi fartaanu ishaaray saasuu isagu yidhi shawkani marka wuxuu yidhi iskhilaaf male mar inuu farta ishaaray marna calaacashoo dhan ishaaray ayaa intaba dhici karta marka axaadiista sidaasa loo jamcina waxaa laleeyahay waxaa nebigu markii dambe diiday oo uusan ridintii afka aheyd waxaana uu ogolaaday waxay tahay ridinta gacanta ah oo ishaarada ah ishaarada midda ah taas ayuu ogolaaday taas ayuu ogolaaday taasuu ogolaaday marka sidaas ayaa lagu jamcinaya axaadiistana وعn أbي qتاadةa رضي الله عnه qاaل kاana رasuuل للahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa slى الlaهu عليه وsلم يuصلي mid tukada واlxaal huwa xaamilu uu sido umaamata binti زaynaba umaama gabadhii la dhihi jiray oo ina zaynaba aheed zaynaba zaynaba binti rasuulilahi weeye faidaa sajada markuu sujuudayo rabo inuu sujuudo wadacahaa waa dhigi jiray faidaa sajada macnaha faidaa araada sujuud markuu rabo inuu sujuudo wadacaha gabadha waa dhigi jiray wa idaa qaama markuu istaagana xamalaha waa qaada jiray muttafaqun calayh walimuslimin waxaa u sugnaaday walxaal ayuu nabigu qaadi jiray yaummu naasa dadka uu imaam ugu yahay filmasjidi masaajidka dadkuuba tujinayey oo masaajidka ku tukinayey xadiidkanna wuxuu caddaynaa nabiga sala allahu calayhi wasalam asagoo dadka tujinayo masaajidka ku tujinaya sida riwaayadda muslimku caddaynaya ayuu wuxuu qaadayay gabadhu awoowaha u ahaa umaama binti zaynaba zaynaba binti rasuulilaahi waa gabdhaha rasuulka gabadha ugu weyneed gabdhaha rasuulka gabadha ugu weyneed weeye marka hooyadeeda loo tiiriyey waa lisharafi nasabiha ilaa rasuulilahi sala allahu alay wasalam lama dhihin waxa weeyaan waxa weeyaan umaama binti abilcaas weye gabadha ha waa ina abicaas ibnu rabiic oo waxaa dhalay abicaas ibnu rabiic umaama binti zaynaba umaama binti zaynaba zaynaba loogu eftiriyey marka nasabka rasuulka sharaftiisa inay soo gashaa la tusaa nasabka sharafta badan ee rasuulka inay soo gasho alla tusaa ee gabadhu waxa weeyaan waa umaama binti abilcaas ibnu rabiic umaama binti abicaas ibnu rabiic abilcaas ibnu rabiicna waliba waxaa dhalay waxa weeyaan haalatu binti khuwaylid ibnu asad oo khadiija binti khuwaylid walaasheeda dhashay marka ilmahabreed weeye waa ilmahabreed zaynaba iyo waxaan ula jeedaa iyo ninka la yidhaahdo abilcaas ibnu rabiic waa ilmahabreed khadiijo walaasheedaaba dhashayba marka nabigaa siiyey sala allahu calayhi wasalam kadibna waxa weeyaan markii dagaalkii beder uu dhacay maxaabiistii lasoo qabtayuu ka mid ahaa maxaabiistii lasoo qabtuu ku jiray marka nabiga sala allahu alay waslm hala gado waa kii yini maxaabiistii la gaday saynaba si ay ninkeedii u gadato iyadu markay jirtaa waxay soo dhiibtay dahab yar oo markii la aroosayey ay khadiija bintu khuwaylid ku aroosiday oy ku gurigeyday tiiyay soo dhiibtay si ay ugu gadato zawjkeeda nabigu markuu arkayuu u beerjilcay markaasuu yidhi hadday inin la noqoto saxaabadii inaad usii daydaan zaynabo ninkeeda iska daay markaasay usii daayeen markaasuu asagiina yidhi kaalay ballanaan rabaa waa lagu sii daayey markaa tagto maka gabadheeda iike ii soo dir gabadheeda maadaamaad kaafir tahay mushrig ah waxa weya gabadhayda ii soo dir asna sidii ballankii u oofiyey markuu tegayuu soo dir fatxu maka agteedu islaam khalaas markaas uu islaamay ayaa nabigu u celshay haddana sala allahu calayh wasalam markii uu islaamay ayuu nabigu u celiyey sala allahu calayh wasalam marka nabiga sala allahu calayh wasalama gabadha uu awoowaha u yahay oo zaynaba ay dhashay nabiga sala allahu calay wasalam isagoo sida oo garabka ku sida uu soo galay masaajidka isagoo garabka ku sida uu soo galay laba riwaaya soo aroortay inuu surka ku siday iyo inuu deegta meeshaas oo lagu qaato alaabta oo surka iyo garabka u dhaxayda uu ku siday saxiix bukhaariga ku taallaa inuu ku siday meeshaas oo deegta ah marka isagoo sida ayuu masaajidka soo galay nabiga sala allahu calayh wasalam marka uu soo galay waxa weeyaan salaadii xirtay allahu akbar uu yidhi sida abu daawuud ku sugan xataa idaa araada an yarkaca marka uu rabo inuu rukuuco nabiga sala allahu calayh wasalam oo uu rukuucda gudagalo akhadahaa fa wadacahaa ta ka soo qaado surka uu dhulka dhigay markuu rabo inuu rukuuco uma rakaca wa sajada markaasuu rukuucayo o sujuudayo xataa idaa faraqa min sujuudihi uma qaama markuu inta sujuudda ka soo jeesto istaago akhadahaa fa raddaha ilaa makaaniha ta soo qaado booskeedii saaraay booskeedii ayuu nabigu saarayay sala allahu calay wasalam xadiidku wuxuu tusaa marka acmaasha ama shaqada salaada dhexdeeda ama xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa lagu sameeye nuucan oo kalaa inuusan salaada burinayn waxaa isku mid ah salaadu inay waajibta inay sunno tahay maxaa yeele salaadaanu waajibay nabigu dadkuu tujinaayey nabigu dadkuu tujinaayey sala allahu calayh wasalam salaadaha waajibka ay ka mid ahayd taasuuna ku qaado hadday waajib ku banaanaato farad ah sunnana waa ku banaanta sida aimada ahlicilmigu ay baraarujiyeen sida sancaani oo kaleeto iyo cabdullahi ibn saalix alfawsaan iyo qayrkoodba waa ku banaan waxay kaleeto tusaydaa in waxa weeyaan waa isku mid qofka keligiis tukana iyo imaamka maxaa yaele imaamka dadaalka ugu badan laga rabaa dayba imaamkii ku banaanaatay waxa weeyaan munfaridkana waa min baabi awlaa marka hooyada caruurkeeda waa iska qaadan kartaa isagoo meel booyayo qayladhaamayn ay ka tagtamaan markay tukaydo caruurkeeda haddaysan wax ka haynaayo hayn inay iska qaadato wey iyadu seta tukato ee markay rukuuci rabto ay dhigato markay hadhow istaagtana ay qaadato caruurkeeda marka taasna waxaad dareemaydaa yusriga shareicada fudaydka iyo raxmadda shareecada islaamku ay ku dhisan tahay wuxuu yidhi alimaamu sancaani cabdullahi bnu saalex alfawsaanna waa ka soo guuriyeye culummadu ta'wiilaad aad u fog ayay xadiidkan qaar badan ku ta'wiiliyeen qaar ay yidhaahdeen waxa sababta ku keenaydan waxay yidhahdeen shaqo tiro badan wey arrintaan gabadhii qaad saar surka dana dhig dana hadhow qaad waa shaqo dheer ay yidhahdeen shaqadana salaadda waa ku burtaa marka qaar waxay yidhaahdeen arrintaanu nabigay qaas ku ahaen qaar kale waxay yidhaahdeen maya shaqo badan ma ahan umaama bintii zaynab ayadaa nabiga ku dhegay nabigu dhaqdhaqaaqi may marka dhaqdhaqaaq nabigu ma lahayn qaar saas yidhahdeen qaar waxay yidhahdeen maya salaada sunnadaa ay arrintaan ku bannaanta de waana soo marnayd ay dadku tujinaya nabigu sala allahu calayh wasalam marka waxaasoo dhan qaar waxay hahdaan waa mansuuqo waxaa la nasaqay markii la xarimay camalka tirada badan camalka tirada badan laakiin dhammaan waxaas waa dacaawi mana la milicsanayo wax daliil iyo xujaana ma laha wax daliil iyo xujaana ma laha marka waxa weya waxaaso dhan waa iska tawiilaad baarid ah tawiilaad oo baarida wey marka wax xujaana male mar haddaysa xujo lahaynna waxa weeyaan waxba qiimaa ma leh marka waxay tusaydaa inay bannaan tahay sidaan oo kale waxa weeyaan in xarakaadkaasoo kale la sameeyo weliba axaadiista waxaa ku sugan salaaddu ama duur ama casiray ahayd marka salaad waajiba inay ahayd ay tusayda xarakaad badana marka adilo badan badan badana kusoo aroortay xarakaadka gobolkooda sida taasaa ka mid a waxaa kaloo ka mid ah caaisha bint abibakr sidiiq radia allahu tacaala canha waxay tiri rasuulka oo tukanaya sala allahu alay slam guriga ku tukanaya albaabkuna xiran yahay aan ka dalbada inuu iga furo albaabku albaabkuna hortiisuu ku aadanaa albaabkinu hortiisa ayuu ku aadanaa waxay tidhi fa mashaa fa fataxa lii uma rajaca ilaa musallah ta nabigu soo socday oo albaabkayga furay oo dib u laabtay uu meeshiisuu ku tukaday meeshiisuu ku tukaday albaabkuna qibladu ku aadanaa abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa wariyeen waa xadiis xasana sidaasoo kaleeto jariir addabi wuxuu yidhi cali bn abi aalib salaad ayuu u taagnaa markuu salaada tukanayo gacanta midigta wuxuu kor saari jiray curcurka gacanta bidixda ah sidaasna kama dhaqaaqi jiray inuu gacmaanta xabadka iskor saaro ilaa uu ka rukuuco ilaa an yuslixa fawbahu ow yaxuka jasadahu laba goor unbuu gacmaha qaadi jiray markuu maradaysa hagaagsanaya dee maradu ka furato inaad xidhataa iyo markuu meel iska xogaayo day meel ku cuncunto cuncun daran oo salaadii khushuuceedii uu ku baaba-ayo wayna iska xogtaa haddaysan lugaha ahayn hadday lugaha tahay gacanta kuma xogi karti waa inaad lugaha ku xogtaa laakiin waa taagantaha lugaa ku cuncuntay waa foorarsatay de waa rukuucday rukuucdaas dheeraadka waa ku buriya salaada kuwii dheeraada ila ku dartay marka laakiin markaasoo kaleeto waa imaam axmed la weydiiyey sidaas wuu dhiibi waxa wey in inaan la ogolayn waxa wey inaan gacanta lagu xoro lakin cagta in lagu xoogi karo dii luku xunun marka sidaas wey imaam albukhaariyaana saxiixiisa ku wariyay bisiiqat ljasmi isagoo mucallaq ah sidaasoo kale cabdullahi bn cabaas waxaa ka sugan inuu yidhi yastaciinu rajulu fii salaatihi min jasadihi bimaasha qofku waa kaalmaysana jirkiisa wax alla wuxuu doono markuu salaada ku jiro calaa kulli xaal xarakaadka oo salaada dhexdeeda ah xarakaadka tirada badan salaadda waa buriyaan ahlcilmigu sidaasay ku tageen agtarkoodu laakiin xarakaadka salaada buriya maxaa lagu kala saaraa maxaa lagu kala saaraa qaar ka mida waxay idhahdeen waxaa daabit u ah saddex xarako laakiin saddex xarako waxaa la dhihi karaa axaadiista marka la fiiriyo ka badanaa sugan oo maalan waxa weyan caruur inaad dhigtood qaadaa waa hawldheh caruur yar oo halkan saaran inanta soo dejido wareejido xagga dhigto waa xarakaad badan marka daliil male mideeda kaleeto wax marka aad cadad sheegaydo cadadku daliilu raba daliil la-aan waxay iska noqonay taxakum markaa saddex tira midaa wuxuu le maya waa shan wa haddaad tirahdo kaygaa saxana waxay noqonaydaa taxakum maxaad ku xukunsataa lagu leeyay daliil la-aan marka saddexdu daliil male wax daliila male qaar kaleeto waxay yidhaahdeen waxa weeyaan waxaa loola laabanaa curfiga wixii curfi ahaan la yidhahdo waa dhaqdhaqaaq badan salaada waa burinayaan wixii dhaqdhaqaaq badan aan ahaynna ma burinayaan waa madhabka xanaabiladee ayadana waxa wey waa iska daciifa waxaa laleeyahay curfigu waa iskhilaafsan yihin dadkuna isku afhaam maaha magaalooyinkuna iskhilaafsan yihin magaala waxay u taqaanaa dhaqdhaqaaq badan qaar aan u aqoonin wax daliilana male qowl kaleeta wuxuu leeyahay qofka qofkii fiiriya hadduu leeyahay alla ilaha dhaqdhaqaaq kanu salaadba kuma jiraba waa kaasaa dhaqdhaqaaqa badan dhaqdhaqaaq badan waa kaasaa wixii qofkii fiiriya uu leeyahay kanu tukama kolleyba shaqo kaluu hayaa kaasaa la yidhahda dhaqdhaqaaq badan kaasaa la yidhaahdaa dhaqdhaqaaq badan saaxibulinsaaf wuxuu yidhi waxa weeyaan kaas aad dhici karta qowlka ugu cad inuu yahay uguna dhow sawaabka maxaa yeelay qof qofki intifiri uu leeyahay qofkanu salaad kuma jiro kaasu salaad inuusa ku jirin waa la dareema uu yihi cabdullahi bnu saalex alfawsaan dhaqdhaqaaqa saddexa loo qaybina dhaqdhaqaaqu waajiba waa midka waxa weeyaan salaada waajibaadkeedu uu ku sugnaana ama sunankeeda waa dhaqdhaqaaq ama waajib ama sunna waa midka ma'muurka ah wuxuu ihi dhaqdhaqaaq ma'muur ah waa midka waajibka oo salaada arkaanteedii lagu samaynaa ama salaada sunankeedii lagu samaynaa kaas waxa weeyaan salaadii uu ka mid yahay salaadii uu ka mid yahay sida waxa weeyaan maalan adoo salaadii ku jira ayaad ogaatay marada madaxa kuu saaran ama kabaha inay nijaasisan yihiin waa inaad dhaqdhaqaaqdo oo siibto kabaha waana waajib dhaqdhaqaaqaas hayla salaada ama bureba haddaad nijaasa ku tukato koofidii ama cinaamadii aad ku aragtay nijaas ama kabihii aad ku aragtay waa inaad dhaqdhaqaaqdo ood kabaha siibto koofida dejido salaaddu haddii kale waa kaa buri haddaadan dhaqdhaqaaqaa samayn marka waa noocaas midna waa mid sunna midna midkaas waajibka waxaa kaloo ka mid ah adoo salaada ku jira ayaa waxaa kuu caddaatay dhinaca aad u tukayd inaan qibladiiba jira sidii saxaabada ku dhacdoo kale ayagoo tukanaya o u tukana baytulmaqdis aa nin saxaabi u yimid markaasuu yihi qibladii hore waa la nasaqay ma kacbada xaggeedaana loo jeestay haw mar ay kala wareegeen kacbaduna dhabarkooday ku aadareen marka adoo dhinac inta u dadaalay u tukanaya haddii lagu yidhaahdo war qibladii kuma aadanin salaadda ha ka bixina kala wareeg dhaqdhaqaaqaas waa waajib waana banaan yahay maahana waaba waajibba waana waajib waxaa ka mid ah cabdullaahi ibni cabbaas oo kaleeto xadiidka saxiixeynka nabiga sala allahu alay w slam bidixdiisaan salaad ku xirtay markaasaa nabigu sala allahu calayh wasalam inta ay qabtay madaxa uu dhabarkiisa isoo marsiiyo isoo wareejiyo soo wareejiyey uu dhanka midigta ay soo taagay taasuna dhaqdhaqaaq badan wa laakiin waa laazim laga maarmaan wey dhaqdhaqaaqaa mid sunnaa sida boosa hortaada ka banaanaaday safka waa inaad u hormarto waa inaad gasho qofkii xagga kaa xigaya meela banaanta waa inaad ku sikato kan xagga kaa xiga inaad soo jiido waxa weeyaan safka wixii lagu sumaya waa salaada kanaalkeedii dhaqdhaqaaqaas dhaqdhaqaaqna waa dhaqdhaqaaq manhi ah kii hore muxuu ahaa dhaqdhaqaaq ma'muur ah kanu midna waa mid manhi ah waa maxay waa midka tirada badan oo isku xigoon wax baahiya loo qabiy salaadana waa burina oo qofkiiba laleeyahay salaadba kuma jira ilaa qof iska ciyaarayo noqonaa dhaqdhaqaaqna waa dhaqdhaqaaq mubaax ah oo waa maxay waa mubaax waa labo mid yar loona baahan yahay iyo midba waxaan rabaa mid yar oo loo baahan yahay oo iska xoogaa iska xaaja keentay ama mid badan oo lagama maarmaan xaajo iyo daruura waa kala duwan xaajo waxa la ydhaha waxaad u baahanta iskana day karta de meelaa ku cuncuntay waa iska day karta xoogaa waana dhibsayda inaad xogto ubahnaa le xaaja la ydhaha daruurana waa maxay cadowad baa la dagaalamay gaalada iyo muslimka isdila salaadgeedna ku jirta waa orde waa gambane waa ride waana tukee waa daruuro dhaqdhaqaaqaas xaajo maaha marka xaajo iyo daruura shaqa isuma le xaajo waxa la ydhaha shay loo baahan yahay lakin aad ka maarmi karto meelaa ku cuncuntay way iska xogi kartaa si cali bn abi dal haddaban ay kasoo naqlinay way iska xogi kartaa waa xaajo dartana iska day karta waa banaanta laakiin cadowgii marka lala dagaalamaa waa daruuri waa inaad dhaqdhaqaaqdo orado oo tukato fain khiftum fa rijaalan oo rukbaana idinkoo lugta ku socdo iska tukada haddaad cabsaydaan idinkoo gaadiidkiina saaran oo fardihiina saaran dagaalamaana tukada marka dhaqdhaqaaqaasna waa midka mubaax ah oo laba a mid oo yar oo baahiyu keentay iyo mid daruuriya oo tiro badan mid daruuri ah oo tiro badan sidaas wey xadiidku wuxuu tusayaa caruurta yaryar iyagoo la sidoo in la tukan karo wuxuu tusayaa caruurta yaryar dharkooda iyo korkooda waa daahir ilaa nijaase inaad ku hubto maahan cunuga nijaasaba iskama dhawree ma dhehaydi yaa kuu sheegay cunugan isagoo daahir u dhashay goormuu nijaaso mada oga marka caruurta asal waa saa dharkooda korkooda kulli waa daahir kulli waa daahir ilaa inaad xaqiiqsato nijaasada maahan sidaas weeye sida sawaabka ah sidaas weeye sida sawaabkaa haddii dhaqdhaqaaqa marka dhaqdhaqaaqa hadduu yahay wax salaadaba ka baxsanuu noqona markaas waa inaad salaada ka baxda waxaan salaadba u ekayn oo waa maxay tuuga kabahaagii qaada salaadeedoo ku jira tuug eeyaya suurtagal maa waa inaad ta ka baxdo kabaha ka soo dhigato salaadaada kadib tukata waxaa la mid oo kaleeto qof muslima oo bahal ku socdaad aragta madhow xaggaasoo kale subxana allah hadduusan fahmayn waa inaad ta u tagto ka dhicda bahal ila bahal cuna isna waa hurda hadduusan ku fahmayn waxaad aragtay qof gubanayaba salaadooma ku jiraad ma badbaadi kartin ta ka baxdid badbaadi waxaad qofka biyo ku dhacay ama ku dhici raba qofkiina kuuma dhowaa waa inaad inta salaada ka baxdo u tagto soo badbaadiyo marka xarakaadku hadduu noqona xarakaad tiro badan oo salaadba qof ku jira adan u ekaanayn daruurina ah waa inaad salaada ka baxdo sida qofka gubanaya qofka badda biyaha ku dhacaya qofka oo sidaasoo kale bahalku kusoo socdooda subxaa la hadaad tiri hadduu fahmi waayo habe abeesaa cunta la dhihima sidaasoo kaleeto waxa weeyaan qofka tuugga alaabtaada qaatay waa inaad sidaasoo kale uga soo dhigataa waa inaad ka soo dhigataa وعn أbي هريرaةa رaضي الله عanه qاaل qاala رasuul الlahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi slى الlaهu عaليهi وasلم اqتlوu dila alأswadayni labada madmadow في salaati salaada dhexdeeda ku dila alxayata abeesada iyo wlcaqraba dabagodka أkrajahu arbacatu afartiya soo saareen وaصaxaxahu بnu xibaan ibnu xibaanna waa صaxiix yeelay xadiidka aimo badana صaxiix yeelan ibnu xibaan keligiis ma ahan ibnu xibaana saxiix yeelay imaamu tirmidi laftirkiisu waa saxiix yeelay sheekh naasidiin albani waa saxiix yeelay sheekh axmed shaakir aimadaasoo dhan waa saxiix yeeleen xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu amray labada madmadow in la dulo alswadeyn waa abeesada iyo haraanka ama dabagodka ama haran hangaralaha bahal oo waxa weeyaan afa afaradin ku socdoo laba ganoodo gano waaweyn hore ku leh gadaalna dabagodanu ku leey dabadaas hoodeedu ku mudaa marka dadka markaa sun badanya waa qatar wey ka dabagod iyo haraan iyo hangarale iyo magacyo badana soomaalidu tidhaahdaa adugu waa unbahalkaas dabada ku muda dadka wey marka macnaheeda maahan markay madow yihiin ee waxa weeyaan labadaas bahal alxaya waalcaqrab a waxaa la yidhahdaa magacooda aswadayn waa la yskaga idlaaqa haday rabaana ha cadcadaadeen haday rabaana ha gaduudnaadeen weliba waa min baabi taqliid asalka waxaa iskale magacaan abeesada kan kalena waa baabu taqliib wey marka ama ha gaduudnaadeen ama ha caddaadeen aswadooyinka labadaasa loola jeeda alcilmi waxay yidhahdaan bahallada lamidka waa lamid dii marsoobax ama sajilbis waxa weeya amaariyaa ordaaya aad aragto waa lamid ilaa dhibaatadu waxa weeya waxa loo dilaa wa waa liladaa dhibka weeye dhibkii marka wixii la wadaagaana waa ku xugun marka xadiidkan wuxuu tusaa salaada qofka isagoo ku jira inuu dili karo bahalladaas inuu dili karo waana loo saamaxa inuu ul yar qaato ku dhufto ama dhagax ku dhufto hal mar ha ku dilo laba ha ku dilo maxaa yl sharcigu ma xadayn inta lagu dilayo mar hadduu dilo waxa weya khalaas wey salaadiisa isagoo ku jira ayuu dili karaa kaas ayaa xadiidku tusa hadiisan markaas un wax hadee kaba baxsan salaad uusan u ekaanin sidaas wey marka bahallada kaleeto oo ayagana un ku dhibaatadaana waa lamid ay yihahdeen ahlucilmigu baabu sutrati lmusalli qofkii tukanaayey sutradiisii baabkii ka hadlaaya hada maxalu sutra waxaa la yidhahdaa qofku markuu tukanaya shayga hortiisa ah sutra kaasaa la yidhahdaa maalan tiirkaanu isku aadina ama derbigaanu isku aadina ama ul waranu mudana sida nabigu sala allahu alay wasalam u mudan jiray waasha yartaa fooda ku leh waxa weeyaan waranka yarka ushaasu mudana ama rati taaganuu isku aadina ama qof fadhiyo dhabarkiisu isku aadina adu waxaa laga rabaa shay taagan inaad isku aadido markaad tukanaydo sutra kaasaa la yidhahdaa ahlucilmigu iskuma khilaafin inay sunno tahay qofka tukanaya ama imaam ha ahaado ama qof keligiis tukanaya ha ahaado in laga rabo inuu sutro xaggeed u tukado ha ku tukado magaalo bannaan iyo baadiya ha ku tukado maxaa yeelay sunan qawliyaa iyo kuwa ficliya intuba ku sugan yihiin qowl ahaana nabigu waa amray ficil ahaana waa u sameeyey sidaas darteeda waxa weeyaan qof kasta oo tukanaya hadduu imaam yahay iyo hadduu keligiis yahayba sutra laga rabaa laakiin ma'muumka maya isaga sunno maahan in sutra loo sameeyo xayla nabiga sala allahu calay wasalam sutruu samaysan jiray saxaabadu waa ka daba tukan jirin ayagoo sutra ma samaysan jirin nabiguna ma amri jirin inay sutra samaystaan ma amri jirin marka labadaas ayaa laga rabaa sutrada laakiin ahlucilmigu waxay isku khilaafeen ma waajiba mase waa sunno taasay isku khilaafeen ma waajiba mase waa sunno laakiin inay sutradan sharci tahay taas waa laisla ogoliy sutradu inay sharci tahay laakiin waxay isku khilaafeen sutradan ma waajiba oo qofkii ka tegay ma dambaaba mase waajib mahana waa sunno taas way khilaaf asaga maamuunka kuma jiro sidaa ibnu badaal ibnulxasmi qaadi ciyaad iyo qayrkoodba ijmaac ay ugu soo naqliyeen sutra maleh isaga qofka maamuumkaa wax sutraa maleh sutradu fawaa'id badan ay leedahay koo waxaa ugu horeeya sutra samaysiga waa imtihaal nabi maxamed aad amarkiisii qaadatay marka qof sunnadii nabiga ku suganaad noqonay shayga ugu qaalisan waaba middaas sutra la-aan lama tukado ilaa nabiga amray sutra in loo tukado marka faa'iidada ugu weyn oo ku jirtaa waxa weeyaan waa itibaac itibaacu hadyi nabiyi sala allahu calay wasalam inaad nabiga horta dariiqiisii raacdo maxaa yeelay daliil saxiixoo sariixa lama hayo oo ah nabigu inuu tukaday sutra la-aan daliil sariixa saxiixna looma hayo ta labaad waxa weeyaan salaadaaday kuu xifdinee sutradu oo haddaad sutro xaggeed u tukato wax alla wixii sutrada shadeeda mara wax kaa dhibi maayaan intii ka sokaydana adaa ka ceshanaa salaadaadu kaa go-ime marka taasna waa faa'iido kale tan kaleeto waxaa la rabaa inaad fiirido meeshaad ku sujuudaydo sutradu waa kugu kaalmaynaya maadaama sutra ka shaydo sutrada sukadeedaad fiirina laakiin haddaad sutra laarabo iska furanta maantana meelahaasaad wareegi marka sutrada waxay kaloo faa'iidadeedu tahay dadkii muslimkaayo meesha mari lahaa haddaad sutro samaysato sutrada dhabarkeeday marayaan laakiin haddaadan sutro samaysan halkay marayaan halkay marayan waa dhibtoonaya dadkii waxa weeyaan inay dhibtoodaana imaanaya marka fawaa'idkaas iyo kuwo kaleba way leedahay marka sutra qofku la-aanteed waa inuusan qofka muslimkaa tukan baabu sutrati lmusalli can abi juhaym abi juhaym waxaa laga wariyay ibn alxaarif radia allahu canhu qaala abi juhaym wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam low yaclamu hadduu ogaa laha almaaru qofka maraya bayna yaday lmusalli qofka tukanaa hortiisa maadaa calayhi waxaa korkiisa ahaado min alismiya dembi ah maadaa calayhi waxaa dushiisa ahaaday oo min alismi dembi ah hadduu ogaa lahaa la kaana an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan a khayran lahu u qayr badnaa laheed min an yamura inuu marayna ka qayr badantahay bayna yaday hortiisa muttafaqun calayh wlafdu lilbukhaariy lafdiga bukhaari u sugnaaday wa waqaca waxaa ku dhacay fi lbazaar min wejin aakhara arbaciina khariifan afartan dayrood afartan sanaa loola jeeda afartan dayrood dayrta waa xagaaga roobkan ka dambeeya xilliga xagaaga ka dambeeya alera khariif marka afartan sano inuu taagnaado ayaa wa ayaa ka qayr badan intuu hor mari lahaa qof tukanaya xadiidka saxaabiga wariyey waxaa la dhaha abi juhaym ibnu xaari radia allahu canhu abi juhaym cabdullaahi ibnu xaari ibnu sima a la yidhaahdaa waa saxaabi macruuf ah waxaa abti u ah ubay ibnu kacb ubay ibnu kacb walaashiisa dhashay laba xadiiuu wariyaa waa xadiidkan iyo xadiidkii kaloo ka hadlaayey qof tukanaaya oo la salaamo marka mana ahan abi juhaymkanu saaxibu lambijaniya kii nabiga marada sii jiray ma ahan kaas waxaa la ihahdaa abujahmin aa la ihahdaa alqurashi kauna waa ansaari wuxuu dhintay khilaafadii mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu canhu wa can abi juhaym ibn اlxaari radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay waslam rasuulkaa yidhi low yaclamu hadduu ogaa lahaa almaaru qofka maraya bayna yaday lmusalli qof tukanaa hortiisa maadaa calayhi korkiisa waxa ahaaday oo min alimi dembi ah lafdigaas oo min alimi dembi ah lafdigaas bukhaari kuma yaallo muslimna kuma yaallo sunankuna waa wariyeena kuma yaallo masaaniidana kuma yaallo mustakrajaadkana kuma yaallo xaafid ibn xajar ana sidaas sheegay xaafid ibn xajar xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi waxaa lagu ceebeeyuu yidhi saaxib ulcimda lafdigaas maxaa yeele waxaa la moodaya inuu bukhaari muslim ku yaallo taasaa la moodahu xaafidka sidaasaa lagu ceebeeyey uu xaafidaa yidhi sidaasaa saaxibulcimdo lagu ceebeeyey haddana bulqulmaraamka xaafidkiiya ku qora banu aadamku inuusan kama kaamil ahayna kutusi xaafidka oqoontaas u leh oo asaguba yidhi lafdigaas waxaa lagu ceebeeyo saaxibulcimda marka xaafidku wuxuu yidhi xadiidkan in lagu daro lafdigaas akhiri min alimi waxaa lagu ceebeeyey saaxib cumde oo waxaa la moodayo in saxiinku leeyahy kumana yaallo laakiin la yaab waxa ah xaafidka isagii haddana wahmiyey xaafidka laftirkiisu isagaa wahmiyey oo haddana waxa weeyaan maada caleyh min alimi uu ku daro buluqulmaraamka marka taas waxay kutusaya xoogaa qofka xataa shaygu cilmiga uleeyahay inay ka hoos baxaydo mararka gaba taasi kutusi mararka gaba inay ka hoos baxaydo lafdigaasna wuxuu ka yimid u yidhi xaafidku waxa weeyaan ruwaada warida bukhaariga manaa kitaabka bukhaariga xadiista xadiis xadiis loolama jeedo kitaabka ruwaada warida waxaa kamid a kushmey hani nin la yidhaahdo kaasaa sheegay yii waxay u badan tahay u lafdigan inuu ku arkay xaashiyada asalka bukhaari xaashiyadiisa oo uu waxa weeyaan bacdu ruwaati bukhaari ay moodeen waa waxa weeyaan waa kushmey haniye inuu asal yahay oo uu ku siyaadiyey maxaa yeeley wuxuu yihi kushmey hani lam yakun min ahli اcilmi walaa min alxufaadi bal kaana raawiya ahlucilmiga asagoo ka mid maahayn xaafidna maahayn markaasu inta xaashiyada ku arka wuxuu mooday inuu ka mid yahay saasay u badan tahay ee xadiidka asalba kuma leh lafdigaasu marka sidaa sawaabka hoose laakiin macnahaana ay u tahay marka lafdigaas bukhaari iyo muslim midna ma wari lakaana an yaqifa inuu taagnaada arbaciina afartana khayran loo u qayr badnaa laheed min an yamura inuu marayna ka qayr badnaa laheed bayna yaday hortiisa muttafaqun caleyh taas marka waxay ku dareemays ku dareensiinaydaa maridda qof tukana hortiisa la maraa waxa weeyaan sida ay u weyn tahay oo dembi weyn ay u tahay taas ayay kutusaydaa dembi weyn marka in qof tukana hortiis la maraa waa xaaraan wey waa xaaraan waxayna ka mid tahay masaa'ilka waciidku ku soo arooray sidaas darteeda shawkani wuxuu ku sheegay naylul awdaarka xadiidkan inuu daliil u yahay marida la maro qof tukana hortiisa dembigaas inuu min alkabaa'ir ka mid yahay kabaa'irta dunuubta waaweynoo kabaa'irta inuu ma ahan sakaa'irta xataa saasuu ku sheegay kabaa'irta inuu ka mid yahay ibnulxasmina ijmaac uu ku soo naqliyey maraatibulijmaaca in uu dembaabay qofkaas oo uu aaim yahay inuu dembaabay oo uu aaim yahay ijmaac weeyu ahlcilmi badanna karaahiyay ka cabireen sidaa ibn cabdilbar ibnulxasmi baqawi mana isdiidaydo ma isdiidaydo waxa weeyaan karaahiyada waxay ula jeedaan karaahatu taxriim maxaa yaele hadday ijmaac tahay inuu xaaraam yahay karaahada si loo jamciyo aqwaasha ahlucilmiga karaahada ay sheegayaan ibn cabdilbar iyo ibnulxasmi iyo baqawi waxa weeyaan waa karaahatu taxriim marka waa xaaraam in la maro qof tukanayo hortiisa saas darteed xadiidka markuu wariyey imaamu tirmidi wuxuu yidhi walcamalu calaa hada alxadiidi cinda ahli lcilm xadiidkaanay ku camal falaan ahlucilmigo dhan oo inaan la mari karin qof tukanayo hortiisa wuxuu yidhi karihuu muruura bayna yaday lmusalli waa nabcaysteen culummada ahlucilmigu qof tukanayo hortiisa in la maro marka shaarixa almubaarak kafuuri aa yidhi almuraadu bilkaraahati cinda tirmidiyi ataxriimu karaahada tirmidi wuxuu la jeedaa waa xaaraam karaahatu taxriim marka waa xaaraam qof tukanaya hortiisa in la maro waa arrin khatar ah masaajidda muslimiintao dhanna waa isku mid ama ha ahaba masjidulxaraamka ahlucilmiga gabola ka soo reebeen masjidulxaraamka kuma jira yidhahdeen masjidulxaraamka isagoo la iska soco karaa laakiin wax daliila ma leh masaajidoo dhan waa isku mid masjidulxaraamka iyo masaajidda kale dhammaan waa isku mid waana xaaraan qowlka raajixa ah waa qowlkaas waa qowlkaas waa qowlkaas sidaas darteeda ayuu imaamu lbukhaari saxiixiisa baab u sameeyey baabu sutrati bimakati waqayrihaa baabu sutrati bimakata waqayriha maka iyo qayrkeeda sutra in la samaysto saasuu baab ugu sameeyey sidaas markaasuu ibnulxajarna wuxuu yidhi wuxuu ula jeedaa bukhaari inuu baraarujiyo xadiidka soo reebaya maka inuu daciif yahy xadiidkaas daciif inuu yahay inuu kutuso taas ayuu rabaa marka farqi ma kala leh mako iyo qayrkeed taasuu xadiiska u keenay yuu yidhi xaafid ibn xajar inay sharci tahay sutra in la samaystaa markaasuu yidhi wa haada huwa almacruufu cinda shaaficiyana waa sida la yaqaan farqi ma kala leh in la manciyo qofka qof tukana hortiisa maraa maka iyo qayrkeed wax farqiga ma kale leh waa fatxubaari waana sugan tahay nabiga sala allahu calayh wasalam maka inuu sutra samaystay xadiidka jaabiray ku sugan tahay oo waxa weeyaan inuu nabigu sala allahu calay wasalam maqaamu ibraahiimka uu waxa weeye uu ka dhigay asaga iyo kacbada inta u dhaxayda cabdullaahi bni cumarna asagoo ku tukanaya kacbada waxa weeyaan ayuu dadka hortiisa mara iska celi jir waa iska celi jir qof dadka hortiisa maraa sidaasoo kale anas ibni maalik masjidulxaraamkuu ku tukanaayey ul ayuu mutay oo sutru samaysa ibn abi shayba iyadana warina marka masjidulxaraam iyo qayrkood farqi ma kala leh dhammaan qofka meel kastuu joogo waa inuu sutro samaysto qof maraya hortiisana uusan aqbalin wuxuu yidhi cabdallah ibnu saalex alfawsaan ahlucilmi badan waxay caddeeyeen marka maka la joogo ciriiriguna uu daran yahay dadka maraa inaadan celin markaas mararka gabar waxaa jirta haddaad celinana adna kaa yeeli maayaan adna waa ku dhibtoonaysa laa tukan maydi oo mararka gabal zaxmada badan oo ay ka jirto masjidulxaraam dadka in badanna fuqahada waxa weeyaan way sheegaan waxay dhahdaan maka kuma jirto markaasoo kale marka dadka aarkood xataa kuwa dulaab cilmiga waa marayaan hadii aad tira celin tagti waa jaahil adaa masjid araam markaasuu iska socaa ta intaasku yidhaah kuwa caamadana waa soconaay marka maba celi kartid adna waa dhibtoonaya salaadaadana waa dhibtoonaya dadkuna waa dhibtoonaya marka xaaladaasoo kale cilmi badana waxay yidhahdeen shayga asal waa in sutra la samaysto waana in layska celiyo qofka maraa laakiin markaasoo kale daruura timid daruuraa timid waxa weeyaan mar hadday daruura timidna waxa weeyaan waa in fudayd yimaado oo almashaqatu tajlibu taysiira qaacidadaas qaadaan laakiin shay muhiimaa jira markaad ku tukaydo meel waa in meelaha dadku marayan aadan ku tukan weliba masjidulxaraamka meelaha ugu daran waxay tahay qofka xajka alla geeyo markaad ku tukaydo masjidulxaraamka waa inaad iska ilaalido meelaha loogu talagalay in la maro xalaa meeshaas daad ku tukato ma dhici karta inaad ku badbaado dadkuna waxa way isku dhibtoonaysa dadka inaad dhibtana lama ogol sidaasoo kale dawaafka waa inaadan ku tukan meesha loogu talagalay dawaafka waa inaadan ku tukan baa tira taasaan inta ku tukado waxa weeyaan aan haddana dadkiina celina wax soconaya ma marka waa inaad iska ilaalida meelaha mariinka loogu talagalay iyo meeshii madbaafka ahayd oo dawaafka loogu talagalay masaajida kale meel kasta joog meelsha mariinka loogu talagalay wadooyinka marar badan waa inaad iska ilaalida marar badan waa inaad iska ilaalida qofka hadduu sutra leeyahay marka waa sidaas sutradiisa iyo asaga inta udhaxayda ma mari kartid hadduu sutra leeyahay sutradiisa iyo asaga inta udhaxayda ma mari karti wa waqaca fi lbazaar waxaa ku dhacay min wejin aqara arbaciina khariifan marka taas waa iska daciif siyaadadaas waa daciif waxaan caaishata radi allahu canha caaisha waxaa la wera qaalad inay tihi su-ila rasuululahi rasuulka allaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalama fii qaswati tabuuq duulaankii tabuuq can sutrati lmusalli qofka tukanaya sutradiisa qofka tukana sutradiisa la weydiiy faqaala nabig wuxuu yidhi milu mukhirati raxli kooraha alwaaxooda dambeoo kale weeye waxaa weyaan carabta markay ratiga raraan oo ratiga markay qof inuu fuula la rabo kooraa la saaraa marka alwaax yar a meeshaas dhabarkaa ku aadan sida kursiga oo kale oo saas qofka ugu tiirsaday u sameeya soomaalida kolleyba wax saas u sameeya weliga maanaan marka markaad hadda xajkayga markaad tagta waa arka yar awrta raran alwaax yaroo saas u ballaaran a meesha dhabarkaa ku aadan oo qofku markuu saas ratiga u koro uu dhabarkiisa celinayo alwaaxya imaam nawowi wuxuu yidhi raximahullah alwaaxaas wuxuu jeedaa dhudhunkan marka saddex loo qaybiyo laba meelood dhudhunka saddex u qaybi intaas laftaa wey intaas laftaahuu jeedaa marka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waxa weeyaan sutrada la sheegayaa waa milu mukhirati raxli kooraha alwaaxooda dambe oo kale alwaaxa dambe oo kale akhrajahu muslim ayaa xadiidkaasna soo saaray marka taas macnaheedu ma ahan intaasaa waajib ahoo lagama badi karo lagama yaray karo ee intaas lagama badi karo ma ahan sababtoo ah nabiga sala allahu alay waslm waxaa sugan intaas inuu wax ka dheer xaggiis u tukaday derbi u tukaday derbi waa ka dheri wuxuu u tukaday canaza ama eebo ul yaroo fooda waran kule inta muto wuu u tukan jiray maqaamu ibraahimku u tukaday waxaaso dhan waa ka dheeryihi marka calaa kulli xaal inta ugu yar wey intaas hadaad heli karto hadaad weydo waa baab kale lakiin haddaad heli karto waa maxaa yal waxaa la rabaa wax qofkii wax qofkii marka uu meesha soo mari tago uu arki karo si uga joogsado si uga joogsado wax loo jeedi karo taasaa laga rabaa da caday meesha ku tuurato de caday dadkii ma wada arki karaan ma wada arki karaan marka sidaas ayaa loola jeeda markaa shayga xoogaa qadar ahaan ugu yar camal wey laakiin macnaheeda maaha wax ka yar maya lama ogola al xadiiska soo socdaa tusaa wax ka yar xataa in laga dhigi karo xadiiska soo socdaa tusaa oo leeb uuna sheega wax kale hadaa weyda xataa leeb inaad ka dhigan karto laakiin haddaad heli karto inta xoogaa qadar ahaan qadarka ugu macquulsano ugu yar oo wax ka yar xooga inaad weydo maahane wax ka yar inaad weydo maahane waa intaas waa inaadan ka dhigin wax ka yar markaad laakiin weydo xataa waa ka dhigana wax ka yar wax ka yar waa ka dhigane sidaas wey akraja muslim marka sutrada lama tiri karo wax kasta oo saas u taagan wey waxa weya waa derbi waa tiir waa qof sii jeeda intaba waa ka dhigan karta qof sii jeeda intaba waa ka dhigan karta cabdullahi bn cumar ibn khadaab waxa weeyaan qofuu fariisi jiri markaasuu dhabarkiisa u tukan jira dadkuna qofkaa shadiisay mari jireen ibn abi shayba wariyey marka qofaa laga dhigan karaa waxa weeyaan wa wax un shay un baa la rabaa adugu shay shay haddii la yidhahdee waa wax kasta oo saas u taagan وعn sbrةa بn mcbdin اjuhani radي الlahu canhu qaal qaala rasuul lahi salى اlahu عalيه waslam rasuulkaa l yidhi liyastatir ha isku asturo axadukum qofinin ka mida fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda walow bisahmin leeb ba alla ka dhigay leeb ba alla ka dhigay walow bisahmin akraja xaakima soo saaray sheekh naasirudin albani silsilatu xadiid صaxiixa wuxuu yidhi waxaa صaxiix yeelay xaakim laakiin nusqada oo maطbuucada kuma sugnuu yidhi waa ka dhacay hadalkaas laakiin waxa weeyaan waxaa ahlcilmi badan oo kaleeto ka soo naqliyey muqtasarkana waa ku taalla waxaa kaloo saxiix yeelay ibnu khusayme dahabi imaam nawowina majmuuca waa sugay tasxiixaas sheekh naasirudin albanina manaan daciifiyo yidhi markaas ka hor laakiin axaadiis badan aa jirta oo la yidhaahdo taraajucaat lalbani laba mujallo gaaraysa waana la helaa laba mujallo oo axaadiis uu inta mar saxiixiyey ka laabtay ah oo uu daciifiyey ama inta daciifiyey uu ka laabtu saxiixiyey taasna waxay tustaa xirsiga iyo dadaalka oo cilmiga uu ku dadaalaya iyo ikhlaaska iyo waracnimada oo masaladan maalinaan idhi maya mar dambe wax kale hadalkaaga iskhilaafayaan lagu dhihin ahlucilmiga dariiqooda ma ahaa jiri dariiqada ahlucilmigu waxay ahayd waxa weeyaan inay ku dadaalaan mar kasta daliilka waana sidii imaamu shaafici waxaad arkaya masaladanu sidaan u fadwoona waa ka laabana hadhow marka mar walba daliilka uu u caddaado siduu yuhu raaca marka xadiidka wuxuu faa'iideynaa wax ka yar xataa waxa weeyaan mu'akharati raxla in laga dhiga karo leebku waa ka yari wuxuu kala tusaa shay waxaad aad bah u qira yaraaday haddaad wax kala weydo waad ka dhigane taasuu tusaa laakiin wuxuu kaloo tusayaa haddaad leebka wax ka weyn heli karto inaadan ka dhigan maxaa yeele firi haayu nabigu ka dhiga wuxuu yidhi liyastatir axadukum fii salaati walow bisahmi xataa wax kaleba alla ka dhigay leeb baa allah ka dhigay macnaha waa haayu marka hadduu heli karo wax ka muuqaal roon ama ka weyn waa inuu ka dhigto marka waa inuu ka dhigto sutrada sidaan soo sheegnay ahlucilmiga waxay idhahdeen waa waajib maxaa l amaru tusa nabigu waa amray liyastatir waa amar axaadiis kalena waa ku soo aroorto amarkaas liyajcal axadukum bayna yadayhi mila mu'khirati raxli wa yusalli amar ayaa ku soo arooray amar hadduu soo aroorayna waa waajib ahlucilmiga ku tegay inuu waajib yahay waxaa ka mida ibnu khusayma kitaabkiisa saxiixa ah wuxuu soo arooriyey xadiidka cabdullaahi ibni cabbaas oo tusaya nabigu inuu carafo u tukaday walaysa shayun yasturu sutra la-aan markaasuu daciifiyey oo wuxuu yidhi qad zajara nabiyu sala allahu calayh wasalam an yusalliya almusalli ilaa ilaa sutra qad zajara nabiyu nabigaa canaantay inaan qofku u tukan ilaa sutra maahnayn fa kayfa yafcalu maa yasjuru canhu say ku dhici kartaa nabigaas wuxuu dadka ka canaantay u yidhi taas waxay tusayda inuu wujuub u arkayo xadiidka cabdullahi bni cumarna oo ah laa tusalli ilaa ilaa sutra baabu u sameeyey oo uu leeyahay baabu nahyi cani salaati ilaa kayri sutra baabkan wuxuu ka hadlaa in layska reebay meel aan sutrahayn in loo tukado aimada ku tagtay inuu waajib yahaa ka mid abu cawaana baabu u qabtay xadiidka ibni cumar waa xadiidkan hadda akrayna laa tusalli ilaa ilaa sutra oo wuxuu yidhi baabu iijaabi taqadumi lmusalli ilaa sutra baabkan wuxuu ka hadlaa in la waajibiyey inuu qofka tukana u tukado sutro shawkaniya ka mid ah isagana oo nayl awdaarka sheekh naasudin albani ayaa ka mid ah asna tamaamu minuhu ku sheega adiladana kuwaas aan sheegno amarka faa'iideynaya ayay u deliishanayaan oo laa tusalli waa nahyi marka taasu haddana qaarna waa amar nahyigu taxriimu keena amarkuna wuxuu keenaa wujuub haddaan la helin daliil daliil ka sarfiya jumhuurta ahlucilmigu waxay mareen inay subna tahay oo aysan waajib ahayn waxayna deliishadeen sida soo socota waxay deliishadeen nabiga sala allahu calayh wasalam meel banaanu ku tukaday laysa bayna yadayhi shayun ayadoon wax hortiisa yaalla la arag oo sutraac xadiidkaas waa u deliishadeen xadiidka waxaa la isku haystaa tasxiixiisa iyo tadciifkiisa waa xadiis mukhtalaf waxay kala deliishadeen xadiidka cabdullaahi bni cabbaas nabiga sala allahu calayh wasalam salla waa tukaday fii minan ilaa hayri jidaarin isagoon derbi xaggiis u tukayn ilaa hayri jidaarin saasuu yidhi cabdullahi bni cabbaas ilaa hayri jidaarin markuu yidhi imaamu shaafici wuxuu yidhi sida xaafid ibnu xajar uu soo naqliyey fatxulbaariga ilaa hayri sutratin wey macnaheedu ilaa hayri sutratin saas wey macnaheedu marka waaba ka taasaaba kala kala jartayde jumhuurtu xadiiskaasa caddeeyey waxay kala daliishadeen xadiidka abi saciidin oo nabigu yidhi idaa salla axadukum ilaa shayin qof idin ka mida markuu u tukanaa shay yasturuhu min annaasi dadka ka asturaa oo fa araada axadun qof uu rabo an yajtaasa inuu gudbo bayna yadayhi falyadfacu ha difaaca xadiidkaasuu daliishadeen qaabkay u daliishayana waxay tahay nabigu wuxuu yidhi qof idin ka mida markuu u tukaa sutro hayre waxay tusay dadka gabdho inay sutra u tukadaan gabdhana sutra la-aan ilaa nabigaa yidhi qofku markuu sutra u tukaa mar kale inay jirto tusaa yidhi kaasuna waa noo daliila yidha waxaa afar noo haynaan saddexdaas daliil ka gadaal baraa'atu dima asalku waa baraa'atu dima inaan qofka wax waajib ku ahayn qofkana wax laguma waajibi karo ilaa bidaliilin sariixin saxiixin khaalin can ilmucaarid waa in la helaa daliil cad oo saxiix ah oo sugan oo wax caaridayana aan la arag adilada wujuubkana waxay dhahdeen waxa weeyaan adilada wujuubkaana adiladan aan sheegnaa ka leexday waajibnimadii cabdallah ibnu saalex alfawsaan wuxuu yidhi walxaqu ana ana aladilata sariixatun fi lwujuub xaqu waxay tahay adiladan waa ku caddahay inay waajib yahay sutradu ku caddahay adiladan maxaa yaele siiqatu lamar oo badanay ku timid daahirna wuxuu ku yihiin siiqadaasu waajibnimada adilada jumhuurtuna awood ma dhamma waajibnimada ka leexi karta waa tabar daranta waa tabar daranta marka sida ugu wanaaga badan axwadkana waxay tahay qofku inuusan tukan sutra la-aan iyadoo masladu khilaafiyo jumhuurtu dhinaca kale mareen haddana waxaa ah axwad shay lagu leeyahay haddaad ka tagto waa dambowda haddaad samaydana laysku waafaqsan yahay inuu cibaado yaho sunno yahay maxaad uga tega adig oo u fududaysana marka shayga muhiimka waxay tahay qofku inuusan tukan sutra la-aan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed